أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga al andalus kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigaya gurmud loo sameeyey dadka ku dhaqana duulooyin hoos taga degmada jilib ee uu saameeyey fatahaadda webiga jubba wilaayadii islaamiga ah ee banaadir ayaa go-aan adag ka soo saartay kaamirooyinka ay ganacsatada muqdisho ku xidhaan goobaha ganacsiga ee ku yaala degmooyinka gobolka banaadir howlgallo qorshaysan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose wilaayadii islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo kasoo goostay safka murtadiinta mu'adiniinta masaajidda magaalada buurdhuxle ee wilaayada bakool ayaa ka faa'iidaystay dowlo diini ah oo uu soo gebagabeeyey maktabka dacwada ee wilaayadaasi askarta dowladda siliibiyadda kenya ayaa dilwadareed u geystay dad beeraley kenyaati ah iyadoo xiisad arrintaasi ka dhalatay ay ka taagan tahay gudaha dalka kenya
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa subaxnimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo shan hijri kusoo dhawaada dhagaystayaal warkii oo faahfaahsan kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigaya gurmud loo sameeyey dadka ku dhaqan duulooyinka hoostaga magaalada jilib ee uu saameeyey fatahaadda webiga jubba sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xaarid cabdulqaadir
waa muuqaal cusub oo kitaab al ikhbaariya kusoo gudbinayso habka u socdo gurmadka uu guddiga maaraynta fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab u sameynayo qoysaska ay biyuhu soo barakiciyeen ee ku sugan tuulooyinka hoos yimaada degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka ugu horeyn waxaa filimka lagu arkayaa doomaha ay mujaahidiintu kusoo dadguraynayaan dadka ay fatahaaduhu saameeyeen kuwaas oo ku safraya biyaha webiga iyo sidoo kale kuwa ku fatahay hareerihiisa
waxaan kalan u safraynaa hadda aan u soconnaa meesha la yidhaahdo mareerey oo iyadoona naloo sheegay dad muslimiina in hadda ay biyuhu ay gaareen oo ku hareeraysan yihiin ayagaan rabnaa insha allaahu inaan gurmad ku gaarinno
intaas kadib waxaa la arkayaa guddiga oo ku howlan samad bixinta dad aad u fara badan oo ay fatahaaduhu hareereeyeen guryahooda kuwaasoo si weyn u soo dhaweeyey waxqabad kaloo fidinayo sheekh xasan yacquub cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta guddiga maareynta fatahaadaha ayaa kasoo muuqanaya filimkan isagoo dadka kala hadlaya goob gaar ah oo isugu soo urureen sababo ku aadan halista fatahaadaha buurkan yaraa lagu soo haray meesha waa laydin rarayaa doomihii baa diyaara guddigii baa diyaara wilaayadii baa diyaara waxaa loo yimid halkan yarta ee cidhiiriga ah in la idinka raro oo meel kasta ay biyihii ay hareereeyeen in la idinka raraa loo yimid meesha asaarantii sooma jeedaan meel yar soomaa idinkoo dhan inta saarinta inta aan saarannahay iskula joognaa oo aan aan aan labaatan mitir dhammayn dadka intaa leegna ay ku nool yihiin meesha marka waa laydinka rarayaa bismillahi raxmaan araxiim waxaa bilowday daabulkii dadkii ku go'doonsanaa tuulada mareerey oo ka tirsan tuulooyinka ay dadka muslimiinta shacabka ay ku go'doonsanaayeen ayadaan hadda bilownay rarkii ugu horreeyey baa hadda la wadaa
sidoo kale waxaa kitaab al-akhbaariya kusoo gudbinaysaa isdaarkan muuqaalo ku saabsan sida ay ku socoto qaybinta raashinka la siinayo dadka masaakiinta ah ee uu guddigu kasoo dadguraynayo deegaanada ay fataahaduhu saameeyeen khaliif sooyaan baa la yidhaahdaa hargaysa yarey raashin baan hala siiyey bariis baan hala siiyey sonkor baan hala siiyey saliid baan hala siiyey bacaana la siiyey daawa wax walba waana la siiyey xarakada xarakada allaha da'ayo aad baan u faraxsannahay aad baan u faraxsannahay
anugoo ee magaagay ibraahim beer adigu deegaankay mareerey maanta macnamay la qaadadoe raashin oo aad far badan annaga tuulidan ka dhal mareerey waay hargeysa raashin ka qaadoyne alxamdulilah wilaaya guul alla siiyo wilaayada guul alla siiyo meelamay la qaadoy raashinga la qaadoy gurmudkan ilaahay jiseeyo ilaahay wilaaya kor alla ka dhigo ilaahay alla jiseeyo gurmudkan alxamdulilah deegaankaygana waa hargeysayarey mareerey hargeyso bulsheegay makayuuni bulishiidaad gandooble ma eh, maaragtay intii berdaala lixdaas tuulo ayaa maanta inta isugu imaatay waxaana la siinhayaa gargaar walaayada keentay sidoo kale wuxuu guddigu marka laga soo tago soo dadguraynta dadka ay saameeyeen fatahaadaha iyo raashin qaybinta u barbar socdaa in daawo qaybin uu sameynayo dadka masaakiinta ah maadaama xaaladda ay ku jiraan ay ka dhalanayaan cudurro kala duwan waxaa laga helay malaariyo laba cirbadaa laygu dhuftay afarna waa lii soo siiyey waxaa leedhahay malaariyaa lagaa helay intaa waxa ii dheer waxaa lii siiyey raashiin oo ah bariis iyo sokor iyo saliid iyo shandarwa iyo bac
wilaayadii islaamiga ah ee banaadir ayaa go-aan adag ka soo saartay kaamirooyinka ganacsatada muqdisho ku xiraan goobaha ganacsiga ee ku yaala degmooyinka gobolka banaadir nuur cali warsame awosheeb ayaa warkan inoo faahfaahinaya allaha xifdiyey sheekh muuse cabdi caraale oo ah waaliga wilaayada islaamiga banaadir ayaa digniin ka soo saaray kaamirooyinka kooxda ridada soomaaliya ay ku amartay in lagu xirto goobaha ganacsi ee magaalada muqdisho waaliga oo shir jaraa'id qabtay ayaa ku sheegay in hay-adaha kufaarta ee xerada xalana ku sugan ay yihiin kuwo mas-uul ka ah amarka ka soo baxay kooxda riddada ee ah in kaamirooyin lagu xirto goobaha ganacsiga sheekh muuse cabdi caraale waxauu sheegay inay si adag ula xisaabtami doonaan ciddii kaamirooyin ku xirta goobaha ganacsi iyo waddooyinka magaalada muqdisho waaliga wilaayada islaamiga banaadir oo umuurahaasi ka hadlayey waxa uu yidhi waxaa hadda la soo rogay in magaalada ganacsigeedii albaabadeedii furaayoo dhan lagu xidho kamiro arrintaas markaan dabagal ku samaynay oon raad raacnay waxaa noo soo baxday inay tahay arrin laga soo abaabulay xalane oon xataa qolada riddadu ayagu inay fuliyaan moogi maahan ayna wax kale oo tala ayna ku lahayn weliba shirkad gaara oo xiriir ayaga la leh ayaa qandaraaskan maarata la siiyey in kaamirada ay keento halkii kaamiro shan boqoloo dollar ay joogtaa oo dadkii shacabka masaakiinta ah mid wax weyn haystay mid wax yar haystaba intaba lagu qasbayo arrintaas waa arrin aan rabnay inaan ka digno aan leenahay waa arrin dhanka ah yacni ummadda soomaaliyeed maslaxadeeda iyo ganacsigeeda iyo islaamnimadeeda waana arrin laga soo maarata yani minguuriyey xalano laga keenay kooxda riddadana fuliyaal ay ka yihiin oo la yidhi fuliya marka arrintaas waxaan leenahay ha laga waantoobo xarakada shabaabulmujaahidiin go-aanka ay soo saartay waxa waaye in laga waantoobo inaan la aqbalin waa mamnuuc ninkii lagu arko oy u xiran tahay wixii ka yimaada mas-uuliyaddeeda isagaa qaadaya cid allaalay ciddii ka dhaga adeegtana tallaabti ku habboon ayaa xarakadu ka qaadaysa war maarata yani dabool dabool la saaraya ma aha war cad oo digniina oo aan bixinayno waayo qof walbaa inay dhegaysato i maqasho ayaa laga rabaa warkaas waxaan rabaa inuu caddaado shacabka muqdisho ayaa durba diidme ka muujiyey amarka ka soo baxay kooxda riddada ee ah in kaamirooyin lagu xidho goobaha ganacsi ee ka soo horjeeda waddooyinka magaalada waxaana shalay la arkayey goobo ganacsi oo xidhan kuwaasoo si adag uga biyadiiday amarkaasi dhowr jeer ayaa awaamiru ay soo saartay kooxdii riddada soomaaliya sida tan uga hor kuftay bulshada horteeda kadib markii dadku ay si adag uga diideen awaamiirtaasi qaar ka mid a dadka ku ganacsada dhismayaasha ka soo horjeeda waddooyinka ee magaalada muqdisho oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen inaanay awoodin in kaamiro shan boqoloo dollar joogta inay ku xirtaan goobahooda ganacsi iyadoo sidoo kale aanay ogeyn maslaxada ugu jirta inay kaamirooyin xirtaan mahadsanid abushiiba howlgallo qorshaysan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose cabdulqani maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya howlgalladan oo isugu jiray weeraro toos ah qarax iyo ikhtiyaal waxay ciidamada mujaahidiintu saacadii lasoo dhaafay ka kala fuliyeen wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose howlgalka hore oo ahaa weerar ikhtiyaal ah waxay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho waxayna halkaas ku dileen askari murtad ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa lacagta baad ah sida qasabka ah kaga qaada dadka iyo gaadiidka ciidamada mujaahidiinta ee howlgalka fuliyey ayaa horey usii qaatay oo qaniimaystay qori ak afartan iyo toddoba ah oo uu ku hubeysnaa askariga murtadka ah ee ay ku dileen deegaanka wedow ee duleedka magaalada muqdisho dhanka wilaayada shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaalo culus oo safmareen ah ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta afrikaanta ah ee degmada qoryooley iyo deegaanada laanta buuro iyo buufow kuwaasi oo ka mid ah deegaanada uu cadowga allah dullaanka kaga sugan yahay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose dagaalada xalay ka dhacay saddexdaas goobood ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlay dhul ka fog deegaanadaasi sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qarax ah ka fuliyeen degmada awdheeg leh ee shabeellada hoose waxaana qaraxaas ku dhaawacmay shan askari oo murtadiin ah askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee dullaanka ku jooga qeybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa si joogta ah ula kulmaa weeraro qorshaysan oo kaga imaanaya dhanka mujaahidiinta
mahadsanid walaalka wilaayadii islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigtay askarta ibin ah oo kasoo goostay safka murtadiinta xasan cabdiraxmaan abuu xasan ayaa warkan inoo faahfaahinaya cali bashiir isaaq iyo ibraahim cabdulaahi ibraahim waxay ka mid ahaayeen maleeshiyaadka ridada ee ku sugan degmada buurxakabe ee ka amar qaata maamulka ridada ee isku magacaabay koonfur galbeed kadib markii ay ogaadeen inay ku dhaceen fal gaalnimo ah ayay go'aansadeen inay isku soo dhiibaan wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan maamulka islaamiga deegaanka bisiqcadde halkaasoo towxiidka loogu qabtay kadibna waxaa loo soo gudbiyey degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay oo ugu dambeyntii lagu soo bandhigay askartan taa'ibiinta ah ayaa wareysi ay siiyeen idaacadda islaamiga andalus waxay kaga warbixiyeen qaabkii ay ugu biireen maleeshiyaadka ridada iyo siday ugu suura gashay inay kaga soo baxaan safka ridada cali bashiir isaaq ibraahim waxaan ka imid buura kabo ciddaan shaqaynaya waxaa waa askara aheed askar kabacdi gaalo ah marka kow aan galaayay waxaan ku gali anoo isku socdo meel xerijaad aan jaad lagu gado anoo maraa leedha qoran iyo booshan qaado mid adeer iyo mees joog inu adeero wahay mashquuluna joog aan lee qoriga booshka leysi waa gali galyo fikir iyo macnaa maskaxsaan ku baxlay leen tashkiilsanay ana bool garaamsana lee arkay qoriga booshkeena leedheh qoriga boosha laga qaatay markii qoriga boosha laga qaatay dhan waxaan joogay xaafad oo staff staffnaan ku jooga staff waxaan ka haysta xaafadiisa qoryo u yaallay laba qoryo isdaba jaxay oo hal saban u yaallay halaasaan waaridaynayn dhalinyaro badan ahayn ibraahim cabdullaahi ibraahim waxaan ka amaaday dowladda marka waa isfahm weynayo mataqaanaaday haddana waxaa gashay kaalay muslimiinta wadankeeda u noqo waalidiintii ee meeshooda tig marka hore niyow nimaa macnaha maskaxda naga qaldiy oo qoryaa lasinsiinaha mataqaanaa mashaaric lasinsiinaha baadiyaan iskaga soo baxa ah ciidankan iska soo dhexgalan leh qoryaas meesha nagu sii suuq dhexisa qoryaas nagu sii marka adiga haddana dhexaadna macnaha waxaas naga dareema in dhankaan soo rabno bax rabno waana shuufi anigo adinka waan boqolgaraamsantihiin macnaha dhalinyarada lama soconaysiin sida waxdan kiilon dheh waa caadi waan anakan macnaha rag dantiis kale wata ahayn waas dagaalanay qoryaa naga qaati cali iyo ibraahim ayaa si wada jira baaq toobadkeenna ugu diray maleeshiyaadka ridada koonfur galbeed oo safkooda ay ka soo baxeen iyagoona ugu baaqay inay allah u toobad keenaan waxaan baaqi fariin u diri lahay ee meeshaas mooro ma noqonaysa meeshaas mooro noqon maysa salaada hala tuginanba macnaha shaqiisa ha qabsado ilaahay qafuurxinka ina meeshaa ku tago inay iskaga soo baxaanoo gaalaba mar macnaha soohon iyo macnaha ood aan loo ahaanin oo nin kastaba ilaahay qafuurxinka astow oo macnaha dabadhelafnimo iyo macnaha ninka weyn ajirin ilaahay qafuurxinka dhamaysa ku tago darma muslimku isku darmo gaalada dhawo ninkii kalena ilaa margisaan gelis erg iska daaj beeris iska fasho maskiin ilaahay tago asaad xoris daajisana waxaan farriin u diri lahaa inay meesha iskaga soo tegaan muslimiinta soo dhexgalaan oo mataqaana adig wadankooda iyo dalkooda iyo dadkooda ay soo dhexgalaan askartan taa'ibiinta ah ee lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan degmada buula fullay ayaa ku soo aadaya xilli maalmahan kataa'ib al akhbaariya ay baahinaysay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay maamulka ridada isku magacaabay jubbaland kuwaas oo lagu soo bandhigay degmada jilib ee xarunta wilaayada islaamiga ee jubbooyinka mahadsanid walaalka abuu xasaan mu-adiniinta masaajida magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bokool ayaa ka faa-iideystay dowro diini ah oo usoo gabagabeeyey maktabka dacwada ee wilaayadaasi cabdulqaadir maxamed rabaan ayaa warkan inoo faahfaahinaya الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
dowradan oo socotay muddo toddobaad ah oo loo qabtay mu'adiniinta imaamyada iyo khudubada masaajidda magaalada buurdhuxle ayaa ka faa'iidaystay dad gaaraya tobaneeya ruux kuwaas oo ka kala yimid ilaa iyo kow iyo toban masjid oo ku yaala magaalada buurdhuxle degmada waajid ee wilaayada islaamiga bakool ducaadan ka faa'iidaystay dowrada ayaa sheegay in ay casharo muhiim ah ku qaateen muddadii ay dowradu u socotay iyagoo sheegay in ay dadka muslimiinta gaarsiin doonaan duruustii ay ka faa'iidaysteen muddadii halkaas ay ku sugnaayeen anoo magaaga ilaaroha sanoo maadaliyow magaalada buurdhuxulno roog yamaygeeka ku qayb galay waanu kumahaayay arday dooro ansocoti muddo todoba maalmood ah ansocoti geekana in gabagabaawahay tasiyadata doorada kitaabka mahaayay towjihaad likulli ma'adanin walimaam walkhadiib sideedaas farqa yalin qobdi doorada wali magaaladahay magaalada tumiko masaajidaka yaala wali mu-aadanhay wali khadiifhay wali imaamhay ka kulmi lanjirhig meelankale hata kumoqanahay male kitaabka kitaabaan horle ingali mahayn kitaab eed faa'iido badan aanan ku helayo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ma insha allah kolley xafladda maanta jarta sida horeybana lahan sheegay muddadii hadda toddobaad xafladdaas macnaha oo dowladaas ha socdi gebagabadiiyo maanta uun roogna oo siyada dowladaas may ka saabsanaatay tawjiihaad oo an sugnaadeen mu-adinka iyo imaamka iyo khadiibka intaba tawjiihaadkaas marka fawaa'id badanaa kula kulugni una dowlada dadka oo langobadiya kumad haayaan may insha allah cinwaanooyin niana ku tilmaama faday dowlada oo kumad haayay waxyaabaha laka sheegay imaamnimada iyo axkaamtii ugu dambeyntiina dowradan uu qabtay maktabka dacwada maamulka islaamiga ah magaalada buurdhuxolle ayaa kusoo aadaysa xilli aad loogu baahnaa dowraadka noocan oo kale ah ugu dambeyntiina askarta dowladda sildhibyadda kenya ayaa dilwadareed u geystay dad beeraley kenyaati ah iyadoo xiisad arrintaasi ka dhalatay ay ka taagan tahay gudaha dalka kenya walaalkan marwaad maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya xiisad xoogan ayaa ka dhalatay dilwadareed ay ciidamo ka tirsan dowladda kenya u geysteen shan qof oo beeraley kenyaati ahaa dilkan ayaana ka dhacay agaarka deegaanka muwabeerakis ee ka tirsan eldureyta warar kala duwan oo soo baxay ayaa sheegaya in saraakiil ka tirsan k d f ta kenya ay toogteen shan qof oo kenyaan ahaa kuwaasoo dalga galeyda ka gurnayay dhulbeereed ku yaala aagga deegaanka muwabeerakisa dadka kenyaanka ah ee la dilay ayaa la sheegay inay da-dooda u dhexaysay sideed iyo toban ilaa shan iyo labaatan jir kuwaasoo xilligii la dilayay ku mashquulsanaa gurida dalagyada sida ay soo sheegeen dad goobjoogayaal ahaa xildhibaan ka tirsan ismaamulka ayaa sheegay in dadkaasi ay si ulakaca u dileen ciidanka k d f ta kenya waxayna soo jeedisay in dowladda kenya looga baahan yahay inay ilada dadkaasi magdhow ka siiso dadka ay dishay arrintan ayaa xiisada xoogan ka dhex abuurtay dadka deegaanka iyo ciidanka kenya khilaafka ayaana salka ku haya lahaanshiyaha dhulbeereedka sanadkii labada kun kow iyo labaatankii ayay ahayd markii ciidanka kenya ay sidan oo kale laba qof oo beereley ah ugu dileen isla deegaankan kadib markii ciidanka iyo dadka deegaanka ay isku qabteen lahaanshiyaha dhulbeereed dhan sagaal kun oo higtar mahadsanid walaalka guud ahaan akhyaartana dhegaysanaysaay warkii subaxnimo oo saaka aad kala socoteen idaacadda islaamiga alantulus xilligan waa naga inta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu